bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecel nahay oo meel walbo aad ku sugan tihiin waa maalin talaado ah taariikhdu ay ku astaysan tahay labada bisha setembar sannadda labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa isa soo taraya faahfaahinada dheeriga ee laga helaya duqayn ka dhacday qaybo ka mid a gudaha gobolka shabeellaha hoose taasoona la rumaysan yahay inay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee uu leeyahay dalkaasi maraykanka waxaana la tilmaamay duqaymaha in bartilmaameedkooda u ahaa saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab oo shir ku lahaa qaybo ka mid a gudaha gobolka shabeellaha hoose duqaynta ayaa la tilmaamay inay ka dhacday meel aan sidaasi kaga fogeen degmada baraawe waxaana la tilmaamay inay waxyeelo ka soo gaartay maleeshiyaadka al-shabaab iyo horjoogayaal caan ah oo ka mid yahay sida wararka qaar ay tilmaamayaan horjoogaha ugu sarreeya kooxdaasi ee axmed cabdi godane oo shabaabka ay u yaqaanaan cabdiraxmaan abu subayr wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan inay jiraan khasaarooyin soo gaaray dad xoola dhaqato ah sidoo kale oo halkaasi ku dhaqnaa inkastoo weli aan la carrabaabin tirada rasmiga ee khasaaraha ka dhashay dowladda maraykanka ayaana sheegatay duqayntaasi inay iyadu ka dambeysay bartilmaameedkeeduna uu ahaa sida ay tilmaantay saraakiil ka tirsan ururka al-shabaab oo goobahaasi ku dhumaalaysanayay dhanka kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka hadashay arrinta weerarka cirka ee ay dowladda maraykanka ka fulisay qaybo ka mid a gudaha gobolka shabeellaha hoose waxaana guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo qayb ka ah ciidamada aagga hore ee ka dagaalamaya ee maalmihii lasoo dhaafay la wareegaya deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir nuur siidi kaasoona tilmaamay in wararka soo gaaraya ay sheegayaan in khasaare uu ka soo gaaray horjoogayaal ka tirsan ururka al-shabaab sidoo kalena ay ka warhayeen duqaymahaasi xilliga ay dhacayeen waxauna tilmaamay in khasaare uu kasoo gaaray kooxihii al-shabaab ee bartilmaameedka duqayntaasi ay ahayd weli ma jira wax madaxawarar madax bannaan oo ka soo baxaya goobaha duqaymaha ay ka dhaceen inkastoo wararka qaar la helaya ay tilmaamayaan inay jiraan khasaarooyin soo gaaray dad xoola dhaqato ah haddana warkaasi ma aha si rasmi ah mid loo faahfaahiyey weli maraykanka ayaana tilmaamay in saacadaha soo aadan howlgalkaasi uu ka hadli doono sida uu ku warramay af ayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda maraykanka dhanka kalena gobolka bakool wararka ka imaanaya ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa amisom ay gacanta ku dhigeen gaadiid ay lahaayeen kooxda al-shabaab kaasoona la tilmaamay inay dagaallo ay kula galeen qaybo ka mida gudaha gobolka bakool iyo qaybo ka mida baay ay ku guulaysteen ciidamada dowladda iyo kuwa amisomba inay gacanta ku dhigaan ciidan iyo sidoo kale gaadiid dagaal oo ay lahaayeen ururka al-shabaab saraakiil oo hadashay dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa dagaallo ay la galeen al-shabaab qayba ka mida gudaha gobolkaasi guulo ka sheegtay waxayna sidoo kale tilmaameen inay jiraan inay gacanta ku dhigeen hub isaanad militari oo ay lahaayeen al-shabaab waxayna tilmaameen in howlgalkani qayb uu ka ahaa howlgalka wejiga labaad ee badweynta hindiya loogu magacdaray kaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay ka soconayay qaybo badan oo ka mid a gobolada koofureed ee dalka soomaaliya
adig baabuurta waxaan soo qabanay hal baabuur waan gubnay oo nimankiiska lahaa toddoba baabuur waan soo qabanay haddana magaalada galayna toddobada baabuur waxaa iska leh shacab shacabkii wadada ka leexiyeen oo marayeen oo garjajahi la marsinayo shabaab haystay haa kuwaan aanay wa ror bay wadeen ror ror bay saarnaa oo bareecad bay saaran oo u wadeen dhinaca tigooyinka oo ka leexinayeen wadada oo waajib nimankii nabadiidkaa duurka isku helnay kuwaas waa laynay shacabka way nabad qabaan hadda way isu soconaa wadada wax yar kadib insha allah waajid ay gaari doonaan al-shabaab ayaana weli dhankooda ka hadlin baabuurka laga gubay iyo sidoo kale toddobada gawaari ee la sheegay in laga soo furtay kuwaasoo ay lahaayeen dad rayid ah waxaana guddoomiyaha degmada waajid uu tilmaamay in howlgalka uu yahay mid sii soco doono tan iyo inta laga saaraya qaybo ka mida gudaha gobolka bakool oo ay weli ku harsan yihiin ururka al-shabaab wafdi uu qayb ka yahay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada ka howlgalaya qaybo ka mida gudaha gobolkaasi ayaa waxa ay kormeer ku gaareen qaybo ka mida jiidda hore ee dagaalka ee gobolka shabeellaha dhexe wararka ayaa waxay tilmaamayaan in wafdiga uu qayb ka ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ay gaareen ilaa iyo deegaanka fidow oo gacanta dowladda federaalk ee soomaaliya soo gashay dhowaan waxaana saraakiisha ciidamada dowladda gaar ahaan labaiyo tobanka abriil ay ku wareejiyeen maamulka gobolka shabeellaha dhexe suhdinta uu la leeyahay gobolkaasi hiiraan asigoona sarkaalka hogaaminaya howlgalkaasi laba-iyo tobanka abriil guutada lagu magacaabana u tilmaamay inay haatan u jihaysa doonaan dhankaas iyo degmada jalalakhsi ee gobolka hiiraan oo la tilmaamay weli inay ku sugan yihiin ururka al-shabaab al-shabaab ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay ahayeen kuwa isaga baxaya deegaano dhowr ah iyadoona haatan la tilmaamaya in cabsi xoogan ay ka taagan tahay degmada jalalaqsi ee gobolkaasi hiiraan oo ah deegaanada farakutiriska ah ay kaga sugan yihiin gobolka hiiraan ururka al-shabaab halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer magaalada nairobi ee dalkaasi kenyana waxaa maanta ka furmaya shir looga hadlayo amniga qaaradda afrika iyadoona gaar ahaan diiradda lagu saari doono la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ee ka jira dalalka soomaaliya iyo nigeria shirka ayaa waxaa ka qaybgalaya madax dhowr oo ka kala socota qaaradda afrika waxaana dowladda federaalka ee soomaaliya kaga qaybgalaya shirkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo wafdu hogaaminayo uu ka qayb yahay wasiirka arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ah brofesor cabdiraxmaan ducaale bayle oo ku wehelinaya safarka madaxweynaha soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana lagu wadaa dhanka kale inuu kulamo la qaato madaxda ka soo qaybgalaysa kulankaasi kuwaasuuna kala hadli doono xaaladda dalka soomaaliya waxaa shalay soo gaaray magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya sarkaalka ugu sarreeya ciidamada geeska afrika ee waddankaasi maraykanka asigoona magaalada muqdisho soo booqday waxa uuna la kulmay madaxda ciidanka xoogga dalka soomaaliya gaar ahaan taliska ciidankaasi waxaana kulan kadib shir jira id qabtay taliyaha ugu sarreeya ciidamada xoogga dalka soomaaliya daahir aadan cilmi indhaqarshe kaasoona ka warbixiyey faahfaahinna ka dhiibay kulanka iyo waxyaabaha uu ku saabsanaa waxa uuna tilmaamay inay isla garteen in kor loo qaado tababarada ciidamada xoogga dalka soomaaliya si ay ugu guulaystaan gacanku dhigista amniga dalka soomaaliya indhaqarshe ayaa dhanka kala tilmaamay in socdaalka muhiimadiisa uu ahaa soo kormeeridda saldhig ciidan oo ay dowladda maraykanka ku leedahay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waxa uuna sidoo kale ka hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya howlgallada ugu dambeeya ee ka soconaya qaybo ka mid a gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya gaar ahaan hiiraan bay bakool iyo sidoo kale shabeellooyinka waxa uuna tilmaamay in dagaaladaasi dhowaan ay noqon doonaan kuwo lasoo afjaro asigoona tilmaamay in laga saari doono dalka oo idil ururka al-shabaab oo asigu bahwadaag la ah ururweynaha al-qaacida waxa uuna tilmaamay indhaqarsha in ciidamada xoogga dalka soomaaliya uu hambalyo u dirayo taasoona ku aadan guulihii muhiimka ee maalmihii la tegay ay ka gaareen dhanka cadowgooda uu ku tilmaamay ururka al-shabaab wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa tilmaamaya in maalmi saacadihii lasoo dhaafay kulamo gooni gooniha uu la qaadanayay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ahna siyahayaha xilka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo shalay gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay guddoomiyaha baarlamaanka ayaa kulamo gooni gooniha waxa uu la leeyahay maamulada lixda gobol iyo saddexda gobol ee ka jira magaaladaasi xilli dhowaan lagu wada halkaasi inay ka dhacaan doorashooyin lagu baratamayo madaxweynaha iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo si kumeel gaar ah halkaasi loogu hirgeli doono guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada baydhabo inkastoo maalmihii lasoo dhaafay la filayay inuu halkaasi gaaro ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayna ka dhaceen magaalada dibadbaxyo lagu diidan yahay tegista ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed ee magaalada baydhabo jawaari ayaa saacadihii lasoo dhaafay maanta kulamala lahaa dhinacyada isku haya gaar ahaan dhinaca uu hogaaminayo madoobe nuuno maxamed kuwaasoo sheeganaya maamulka lix gobol oo ka jirta gobolada koonfureed ee dalka soomaaliya waxaana lagu wadaa in guddoomiyaha baarlamaanka uu ku qanciyo in ay ka qayb galaan maamulka saddexda gobol maadaama saddexda kale dowladda federaalk ee soomaaliya hore ay u siisay aqoonsi ku aadan maamul goboleed warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khayaarta aynu jecelnahayo maanta waa nagay intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani inta aan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu